sida ay ku gashay lix iyo labaatanka juun taarikhda soomaaliya waxawaaye maalintii ugu horreysay oo calan soomaaliyeed oo xura ciid soomaaliyeed laga tago maalinta dhabtaa ee maalinta xorriyadda la dhihi karo waa maalintaas waa maalintaas maadaama ay maalintii ugu horreysay oo maxaanku irahdaye calankeennu isagoo xor ah keligii oo calan kale aanu dhinac ka taagnayn maxaanku irahdaye oo hawada sare ka babaday maalinta xurriyadda ee jamhuuriyadda waa maalintaas sidaas daraaddeed maadaama lix iyo labaatanka juun aan dhahno waa maalintii xorriyadda calankii ugu horreeyay xora la taagay kowda juulaayna waxaan leenahay waa maalintii midnimada oo ay labadaasi qaybood ee soomaalidii la qaybiyey ay isu yimaadeen oo ay midoobeen ee jamhuuriyadda ay sameeyeen walaalaha waqooyiga oo maanta siyaasiyan nooga maqana inaan jirino wax kasta oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midoobno dowladdaani slogankeeda waa kaas soomaaliya heshiisa meeshaasay ka bilaabataa meeshaasay ku dhammaataa dunida heshiis la-aana markaas ka bacdaan dunida u jeesanaynaa marka hore waa inaan gacmo daahira wax daahira markaan annagu heshiis noqonaan dunida heshiis la noqon karnaa waxaan kusoo gabagabeynaa ummadda soomaaliyeed ee dhegaysanaysa ama idaawanaysa meel kasta caalamka ka joogto dal iyo dibadda walaalaha soomaaliyeed ee abaaru ay hayaan aan u dhaganuglaano aan u jeeb dheeraano aanan u gacan weynaano